أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu dhegaystayaal ku soo dhowaada qodobada warka subax idaacadda islaamiga al andalus kuwooda ugu doorka roon in ka badan laba milyan oo xujay ah ayaa maanta gudanaya rugniga ugu weyn ee acmaasha xajka raayada tawxiidka ayaa maalinkii labaad ka babanaysa deegaanka ceel hareeri ee bariga wilaayada hiiraan warbaahin laga leeyahay dalka maraykanka ayaa daabacday in mujaahidiinta al-shabaab dagaal aan looga adkaan karin iyadoo sheegtay inuu fashilmay duulaankii maraykanka uu horkacayay kooxda ridada soomaaliya ayaa lacaga baad ah ku soo rogtay dadka muslimiinta ah ee suuqyada muqdisho ka iibsanaya xoolaha udxiyada haweenka ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada bakool ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaasi diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa wilaayaadka jubbada dhexe iyo galgaduud
والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي waa subaxnimo khamiis ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay sagaalka duulxaj sannadda hijri iminkana ku soo dhowaada warkii oo fidsan in ka badan laba milyan oo xujay ah ayaa maanta gudanaya rugniga ugu weyn ee acmaasha xajka
لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولا الملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة ولا الملك لا شريك لك laba milyan iyo bar muslimiin xujay ah ayaa maanta oo khamiis ah taagan banka carafo oo ah rugniga ugu weyn ee acmaasha xajka muslimiinta caalamka ku dhaqan inta aysan u suurtagelin inaysan xaadirin xajka ayaana maanta sooman maalinka carafo oo ah maalin fadli badan xujayda oo ah kala midab iyo kala luqad ayaa waxa ay taagan yihiin banka carafo waxa keliya ee midaynaya ayaana ah kelimada towxiidka maalinka beri ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay tobanka bisha dulxaj waxay guud ahaan muslimiintu u dabaaldegayaan maalinka koowaad ee munaasabadda ciidul adxal mubaarak raayada towxiidka ayaa maalinkii labaad ka babanaysa deegaanka ceel hareeri ee bariga wilaayada hiiraan sida faahfaahinta warka inoogu hayo walaalkeen cabdiqani moxamed iyadoo shalay ciidamada mujaahidiintu ay dagaal kula wareegeen gacan ku haynta deegaanka ceel hareeri oo ah deegaan dhaca duleedka degmada muqokori ee bariga wilaayada hiiraan waxaa maalintii labaad raayada towxiidka ka babanaysa deegaanka ceel hareeri waxaana si buuxda gacanta ugu haya geesyada towxiidka dagaalkii shalay ka dhacay deegaanka ceel hareeri ayaa khasaaro culus lagu gaarsiiyey murtadiinta waxayna ku waayeen saraakiil iyo askar murtadiin ah dhimashada dagaalkii shalay ee deegaanka ceel hareeri waa sagaal murtad oo saraakiil ay ku jiraan waxaana ka mid ah xubnaha murtadiinta ee dagaalkaasi lagu dilay cabdi xuseen kumi oo ahaa sarkaal iyo muuse boolow guure sidoo kale dagaalkii shalay ee deegaanka ceel hareeri waxaa lagu dhaawacay sagaal iyo toban murtad kuwaasi oo ay ka mid yihiin daahir maxamed sabriya iley cabdulaahi xuseen bool muumin yuusuf afraxow cusmaan sabriye xareed waa sarkaal ciise moxamed saraawe ciise beerlaab iyo cabdi cabdulaahi toosane sidoo kale mujaahidiintu waxay dagaalkaasi kusoo qaniimaysteen gaari barobokos ah oo ay lahaayeen maleeshiyaadka murtadiinta dhanka kale wilaayada shabeellada hoose howlgal mujaahidiintu ay ka fuliyeen maanta gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay murtad maslax cabdicasiis cabdulaahi oo ahaa askari murtad ah waxaana laga soo qaniimaystay mooto uu watay ciidamada mujaahidiinta ayaa xili walba fuliya weeraro kala duwan oo ka dhan kufaarta iyo murtadiinta duulaanka dulmiga ah kusoo qaaday diinta islaamka ah iyo dadka muslimiinta ah mahadsanid cabdiqani warbaahin laga leeyahay dalka maraykanka ayaa daabacday in mujaahidiinta al-shabaab dagaal aan looga adkaan karin iyadoo sheegtay inuu fashilmay duulaankii maraykanka uu horkacayay sida warbixinta warka inoogu eegayo walaalkeen nuur cali warsame abuushayba oo ah warbaahin laga leeyahay dalka maraykanka oo si gaar ah diiradda u saarta falanqaynta iyo doodaha ku saabsan siyaasadda amniga maraykanka istaraatiijiyada iyo arrimaha diblomaasiyadda ayaa diyaarisay warbixin ay cinwaan uga dhigtay dowladda fashilantay iyo soo laabashada al-shabaab ee soomaaliya warbixinta waxay xustay in howlgalladii mujaahidiintu ay bilaabeen horaantii sanadkan si weyn loogu wiiqay kooxda ridada soomaaliya islamarkaana mujaahidiintu ay gacanta ku dhigeen dhul aad u ballaaran oo ka tirsan bartamaha iyo koonfurta dalka soomaaliya howlgalka mujaahidiinta ayay warbixintu sheegtay inuu si degdeg ah u burburiyey maamulkii kooxda ridada islamarkaana bannaanka keenay fashilka ku yimid qorshaha iyo istaraatiijiyada ciidamada caalamiga ah ee duulaanka saliibiga ah ku qaaday dalka soomaaliya guulahan uu allah ku galladay mujaahidiinta ayay warbixintu tibaaxday inay ku soo aadeen xilli ay kooxda ridadu galayso marxalad hubanti la-aan ah mar badanna ku gadaaman yahay oo salka ku haysa kala guur siyaasadeed iyo mid hay-adeed warbixinta waxay sidoo kale sheegtay inay jirto baahi deg deg ah oo loo qabo in dib loo fikiro sida uu caalamku ula macaamilo soomaaliya maadaama kooxda riddadu ay sii kala daadanayso siina luminayso dhul hor leh islamarkaana ay haatan u muuqato mid aan sii waarayn dabayaaqadii bishii labaad ee sannadii labada kun shan iyo labaatanka mujaahidiintu waxay weeraro qorshaysan ku qaadeen deegaano badan oo dhaca gobollada shabeellada dhexe shabeellada hoose iyo hiiraan kuwaasoo lagu soo afjaray ayay tiri warbixintu maliishaadkii xasan garguurte duqeymaha cirka ee ay fulinayaan waxa loogu yeero saaxiibada caalamka ayay warbixintu xustay in gebi ahaanba ay fashilmeen kadib markii ay joojin kari waayeen taqadumka mujaahidiinta shabaab oo la wareegay dhul aysan gacanta ku hayn tan iyo labada kun sagaaliyo tobankii islamarkaana haatan ay si tartiib tartiiba ugu sii siqayaan magaalada caasimadda ah ee muqdisho maleeshiyaadka kooxda riddada ayay warbixintu tilmaantay inay ku jiraan xaalad liidata kuwaasoo si weyn ugu tiirsan ayay tiri howlgalka ayusum iyo taageerada caalamiga ah taasoo muujinaysa itaaldarada maleeshiyaadka oo haba yaraatee iska caabin karin weerarada mujaahidiinta intaasi waxaa sii dheer bay tiri warbixintu dhaqaale la-aan baahsan oo la soo diristay howlgalka ayusom kadib markii maraykanka uu diiday inuu bixiyo maalgelinta mashruucaasi xilli muddo dhowr bilood ah ciidamada afrikaantu aanay qaadan wax gun ah ma jirto ayay tiri warbixintu jid militari oo sinaba looga adkaan karo mujaahidiinta al-shabaab oo haatan awoodoodu ay sii bulaalayso xilli go-aan qaadashada maraykanka iyo yurub ay sii wiiqmayaan kooxda riddaduna ay sii burburayso siyaasad ahaan iyo ciidan ahaanba warbaahinta war onothrox oo uu aasaasay mas-uul horey uga soo shaqeeyey wasaaradda difaaca maraykanka ayaa ugu dambeyn kufaarta caalamka ugu baaqay inay beddelaan istaraatiijiyadii hore wadahadalna ay la furaan mujaahidiinta al-shabaab maadaama uu fashilmay ayay tiri duulaankii saliibiga ahaa ee lagu qaaday dalka soomaaliya
mahadsanid abuushayba kooxda ridada soomaaliya ayaa lacaga baad ah ku soo rogtay dadka muslimiinta ah ee suuqyada muqdisho ka iibsanaya xoolaha udxiyada warbixinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen casaam carafaad war ka soo baxay wasaaradda amniga kooxda ridada soomaaliya ayaa lagu amray bulshada ku dhaqan muqdisho inay iska soo diiwaangeliyaan xarunta wasaaradda gaar ahaan dadka muslimiinta ee doonaya in maalinta ciid ay qashaan udxiyada arrintan iyo kooxda ridada ka damacsan tahay inay lacaga baad ay ka qaado dadka muslimiinta ee iibsanaya xoolaha udxiyada dhammaan hay-adaha fulinaya howlaha udxiyada waxaa waajib ku ah inay iska soo diiwaangeliyaan wasaaradda amniga iyagoo buuxinaya foomka diiwaangelinta rasmiga ah oo ay wasaaradda amniga bixinayso diiwaangelintu waa shardi lagama maarmaan ah shardi lagama maarmaan u ah helidda ogolaanshaha howlgallada iyo in la siiyo taageero amni ee ku habboon dhammaan hay-adaha amniga iyo hay-adaha ku howlan udxiyada waxaa lagu wargelinayaa inay si buuxda ula shaqeeyaan guddiga waa tillaabo kale ay kooxda ridada soomaaliya ku doonayso inay ku boobto hantida dadka muslimiinta taasoo ka yaabisay shacabka magaalada muqdisho reer muqdisho ayaa marka hore qaati ka tagna canshuuraha baadda ay murtadiinta ku soo rogeen taas ay u sii dheertahay boobka hantidooda waxaana hadda ku sabiirtay in xoolaha udixiyada ay muslimiinta qashaan ay kooxda ridada canshuur baadda ay ku soo rogtay mahadsanid casaam haweenka ku dhaqan degmada rabdhuure ee wilaayada bokool ayaa hadiyado kala duwan ku wareejiyey ciidamada mujaahidiinta ee ribaadka kaga jira furimaha hore ee wilaayadaas warbixinta warkaa waxaa inoo hayaa walaalkeen xasan cabdiraxmaan abuuxasaan aagadaha gaaranno giirgiirka giirshibeelka gagalabka guudadii guudmadow inta layskaga galbay gobolka hobale kendhaka goobtankoy guuloylaada kagalaas gabro dhiibangeeka gaalamuku gamuusaan gudinsaasa ka guubaabyaha munaasabad ballaaran oo ay soo qabanqaabiyeen gabdhaha muslimaadka kana dhacday degmada rabdhuure islamarkaana ay goobjoog ahaayeen mas-uuliyiinta wilaayada culummo nuqabo waalidiin ganacsato iyo marti sharaf kale ayay gabdhuhu ku wareejiyeen xoola nool oo ari ah oo tir ahaan gaaraya shan iyo labaatan neef buskud gaarayay afartan iyo laba loor caagada galaysan oo gaarayay afar boqol toddobaatan iyo afar caag iyo shan kiish oo misaga ah iyo agabyo kale oo ay ugu talagaleen munaasabadda ciidul adxal mubaarak in xoolaha mujaahidiintu ay ku udxiyeestaan halka agabyada kalena ay ugu talagaleen in jihaadka loo isticmaalo inta aysan munaasabadda bilaaban ayay gabdhuhu diyaariyeen howl qurux badan iyo martiqaad heer sare ah waa markii ugu horraysay oo aan arkay malab weliba nooca loo yaqaana malabcaddaha oo lagu shabay saxan weyn oo godan qaadana la dhex dhigay oo sida raashinka oo kale loo isticmaalayo waxay ugu noqotay arrin ugub ah waxaan weydiiyey qaar ka mid a raggii ila socday waxayna iigu jawaabeen rab dhuure waa hooygii malabka iyo shinnida waxaa martiqaadka ka mid ahaa caano geelow qabow iyo kuleel isugu jiray timir buskud xalwo iyo macmacaano kale oo si heersare ah loo soo hagaajiyey waxaana dhihi karaa waa martisoorkii ugu cajiibsanaa ee aan ka qayb galay munaasabad ka dhacday wilaayada islaamiga ee bakool tan iyo intii aan wilaayada soo caga dhigtay malaaqmad qeyr garaar oo ka mid ahaa malaaqyadii ka hadashay munaasabadda ayaa tilmaamay in jihaadka uu gaaray meel heer sare ah islamarkaana midhodhal fiican uu leeyahay geeka wali roogne waqsa gaali ee roog anta geeka wali taale buskud iyo miska iyo aagagii walibu ahaa gaalada linsheew sadafadi oo haskataa luujiyan balaanti mujaahidiintii oo waliba deegaanka roogan haskataa luujiyan hortahaan wali linsheew sadeey insha allahu ilaahay idin sheey dadkii furufadi ma aragnay arda sababa iyo ma aragnay jigjigo furufadi alin sheegsada haddii ilaa heer qaar ka mida gabdhihii diyaariyey hadiyaadkan kala duwan ayaa dhankooda munaasabadda ka hadlay iyagoona faahfaahin ka bixiyey waxyaabaha ay keeneen kan biskudu mayayaa afartan iyo lama loor biskude yuu may kale inta taale afar boqol toddobaatan iyo afar aag oo gaala linsheegsada may kale inta taale miska oo iyeena ambuuli oo naytobay sooraniiska jarta may kale inta surina erin oo labaatan shaagneef aho taangiyaal waad elangaata arag eed iyo eedanka farahaw arrintaasaan dila teegayna geey hamiya la teegayna deeka may inta aan roogne ani una wareejino anfaaq xafladaas un aan ka tala galne mujaahidiinta alaabtaas oo kumada iyo buskud caag galaysan walmisga ashiidan iyo iran ugu dambeyn waxaa munaasabadda soo xiray sheekh cusmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bakool isagoona gabdhaha kala wareegay xoolihii iyo agabyadii kale ee jihaadka ay ugu talagaleen anna oo marka mayla rahay afkii haragga shabaal mujaahidiinka hadlow wilaayadii gaar ahaan xoolo isan dhiibtan ilaahay miisaankan hasanaadka siinka kaba waana siinka lu wareegna insha allahu tacaala may wahaa mujaahidiintiisan talagalan hadda kolley insha allahu tacaala deeri doonaan haddii ilaahay ogolaado eedii eedna maanaa shaasiinka ma hadnagaana insha allahu tacaala maynahana xasuusidan gabdhihii saxaabiyaadka hayan oo musalame iyo musureem iyo gabdhihii saxaabiyaadka hayan oo mujaahidiinta daawo iyo aagag saaban iyo warkas la garab surnaayeen naf imaal kiijo dhaawa amana daaweeyayeen iyo marka may waxana xasuusidan insha allahu tacaala ilaahayn mayba ku rajeena in ubudkin ubud barakada ilaahay siinka waalo idin ilaahay siin barakaay awlaadda ilaahay siin barakaay xoolahan iyo agabyadan ay dhiibeen gabdhaha muslimaadka ayaa ku soo aadaya xilli wilaayada islaamiga ee bakool ay si dardar leh kaga soconaysa xamladii dhowaan ay ku dhawaaqday wilaayada taasoo ka dhaqangashay dhammaan degmooyinka iyo deegaanada wilaayada islaamiga ee bakool waxaana xamladan dadka lagu farayaa inay ka qayb qaataan jihaadka naf iyo maal intaba gabdhaha rabdhuure ayaana noqday gabdhihii ugu horreeyey ee xamladan ka jawaabo kaalin muuqatana ka qaatay mahadsanid abu xasan diyaargarow ballaaran oo ku aadan munaasabadda ciidul adxa ayaa laga dareemayaa wilaayaadka jubbada dhexe iyo galgaduud haddii aan ku horreyno degmada jilib ee wilaayada jubbada dhexe waxaa warbixintan soo socota inoogu eegayaa walaalkeen cuthmaan axmed dubow
magaalada jilib waa magaalo allaah ku manaystay nimcooyin fara badan oo aysan haysan kuba badan oo ka mid ah soomaaliya waxaana nimcooyinkaasi ugu waaweyn inay muddo dheer ku naaloonayso ku dhaqanka shareecada islaamka taasoo ay la qabto wilaayaadka islaamiga ah ee lagu maamulo shareecada islaamka sidoo kale waxa ay leedahay magaalada dad fara badan oo nolosheeda ku helay ammaan iyo nolol midda ugu wanaagsan oo dhinac kasta ah taas ayaana keentay in xilliyada munaasabadaha ciidda ay soo tiigsadaan dad fara badan oo uga imaanaya magaalooyinka ugu waaweyn gobollada dalka sida looga bartay maalmaha ciidda waxaa laga dareemayaa mashquul xooggan waxaana mararka qaar adkaanaya isticmaalka waddooyinka magaalada waxaan booqday goobaha ay ka socdaan diyaargarowga ciidda sida beerta shareecada musallaha macalin aadan iyo meelo kale wuxuuna dareenkahay sidaan waxaan maray qaar ka mid ah waddooyinka waaweyn ee magaalada jilib xilligaasoo ay socotay dhoolatus ku saabsan u diyaargarowga munaasabadda ciidda
iyadoo aan la gaarin maalinka ciidda ayaa waxaa magaalada jilib laga dareemayaa diyaargarow aad u xoogan munaasabadda ciidda
haddaba qaab nooce ah ayuu maamulka islaamiga ah ee degmada jilib u diyaariyey munaasabadda ciidulaadxa oo ay saacado ka harsan tahay sidaad arkayso magaalada jilib waxaa ka jira diyaargarow weyn kaasoo maalmahanba soo socday haddana waxaan taagannahay gebagabadii diyaargarowga waxaad arkaysaa hadda garoonku inuu buuxo dadka aad arkayso oo meesha camiray mootooyinka noocyada kala duwan iyo qalabkan waxaasoo dhan waxay qayb ka yihiin diyaargarowda loogu talagalay fantasiyaha maalmaha ciidka ka socon doona maydaanka sheekh aadan xaashi cayrow insha allahu tacaala waxaa tartamaya afar kooxood marka dadka waxaan ugu bashaaranayaa inay arki doonaan waxayna horey u arki jireen insha allahu tacaala ciyaaruhu waa kala duwan yihiin waxaa ka mid a ciyaarahaas aan soo bandhigi doonno alwax korkiiba ku soconaya alwaaxuna wuu qalqalloocayo alwax toosan maaha insha allahu tacaala waxaa ka mid a insha allahu tacaala ciyaaraha aan soo bandhigi doonno waxaa jira guddiyo loo xil saaray qabanqaabada fantasiyaasha dhici doono maalmaha ciidda halkan waxaa ka socda diyaargarow aad u weyn oo lagu diyaargaroobayo munaasabadda ciidul adxa almubaarak ilaahna waxaan weydiisanaynaa inuuna gaarsiiyo annagoo nabad qabo waxaan hadda ku sugannahay fagaaro ka mid ah fagaaraha lagu diyaarinayo diyaarinta waxyaabaha loogu talagalay in lasoo bandhigo ciidul adxa almubaarak ruhantii waxaa ka jira fagaarahan oo diyaargarow ah wax oo lagu sifeyn karo hadal keliya ma ahan qofkii goobjoogayaa maanta arkayo insha allah waxaan jecelnahay ciiddaanna in lasoo bandhigo waxyaabo fara badan kama marnayn guddiga dhallinyarada oo isagana ciiddan kaalin weyn ka qaadanaya agaasinka iyo habsami u socodka fantasiyaasha ciidda oo la filayo in ay sannadkaa noqdaan kuwa ka xiiso badan sannadihii hore sida kuu muuqato waxaan joognaa musallihii weynaa meydaankii ayaan joognaa maanta shucuurka aad ayuu u kacsan yahay waxaa u jeedaa mootooyin ayaa halkaan safan kooxahan laba koox ay si guud ay ka tirsan yihiin koox ka socota magaalada jirib iyo koox ka socota
qodo kasta
waxay wadataa darees kala duwan ayay wadataa taana waxay ku tusinaysaa inay dhadhan u yeeli doonto eeanshitadii ciidda meeshaa ka dhici doonta dhinaca kale sida looga bartay magaalada jilib maalmaha ciidda waxaa si gaar ah loo maamuusaa ilmaha agoonta oo wakhtiyada maalmaha ciidda ku qaata beerta shareecada ee bartamaha magaalada jilib taasoo iyadana loo dhammaystiray agabka noocyadiisa kala duwan ee ay ku ciyaaraan carruurta ismaan axmed duwow idaacadda islaamiga landulus bartamaha degmada jilib wilaayada jubbada dhexe
mahadsanid dhubow iminkana degmada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud iyo walaalkeen marwaan maxamed
magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada islaamiga ah ee galguduud waxaa si weyn looga dareemayaa dhaqdhaqaaq weyn oo la xidhiira diyaargarowga munaasabadda barakaysan ee ciidul adxa oo ah mid ka mid ah labada ciideed ee ugu waaweyn islaamka suuqyada magaalada ayaa noqday kuwo mashquul ah iyadoo dadweynaha si buuxda u darsanayaan suuqyada si ay u helaan dharka kabaha iyo waxyaabaha kale ee loogu talagalay maalmaha ciidda waxaan la arkayaa hooyooyin badan iyagoo la tacaalaya qiimaha sare ee badeecooyinka halka ganacsatada ay sheegayaan in macaamiishu aad u bataan xilligan dadweynuhu waxay sidoo kale bilaabeen dhaqdhaqaaqyo xog leh oo la xiriira iibsashada xoolaha goobaha xoolaha lagu iibiyo ayaa sidoo kale noqday meelaha ugu mashquulka badan magaalada dad badan ayaana u dareeray suuqa xoolaha si ay ugu diyaargaroobaan qalka xoolaha maalinta koowaad ee ciidda guud ahaan magaalada ayaa muujinaysa dhaqdhaqaaq ka duwan ciiddii hore ee fidriga ganacsatada ayaana sheegaya in qiimaha xoolaha uu sare u kacay idaacadda islaamiga ah ee andalus ayaa mikrofoon kala dhex qaaday ganacsatada iyo sidoo kale bulshada magaalada kuwaasoo cabiray dareenkooda ku aadan diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa ciid wanaagsan ciid barakeysan ciid adxa ayaan kusoo soolle aniga magacayga cali maxamed waxsame waaye magaalada marka aan qaabkeeda aan ka sheekeeyo magaalada qaabkeedu aad ayuu u camiran yahay kulle qaarad badan aan ku arki jirin waa ku arkaa dadku waxbay iibsanayaan dadku waxaa waye mashquulkooda hadda waxaa waye aad u badan yahay qof walba waxay rabtaa si ay wax u gada lahayd si ay magaalada u arki lahayd si ay ciiddu u soo dhaweey lahayd marka aad iyo aad ayay magaalada u kala socotaa wax walbaa la gadanaa dharaa la gadanaa moobeelaa la gadanaa kabaa la gadanaa qof walba sidii isu qurxi lahayd ay ku dadaalaysaa marka markii laysbarbar dhigo ciidihii hore ciiddii horen soo dhaafan ciidulfidriga iyo ciidul adxa farqigaa u dhexeeyaan dhihi karaa marka saas awgeed qof walba baadiyaha laga yimid tuulooyinka laga yimid dadku inay magaalada arkaan si u taabay say wax u gadan lahaayeen ay waxaa waaye ay ku dadaalaan qof walba alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ganacsiga ceelbuur aad iyo aad u kala socdaa ilaahayaa ninka le mahaddaa iska le amniga iyo ninka la yidhaahdo ninka la yidhaahdo amniga iyo ninka la yidhaahdo iyo nabadgelyada magaaladu waa kala socotaa waa aragtay ninka la yidhaahdo say u qurxoon tahay maalmaha ciidda aniga aad iyo aad waxaa laga dareemayaa ninka la yidhaha ciid inay tahay sida ninka la yidhaahdo tuulooyinka oo kale ninka la yidhaha haddaan malaa aad aragto ninka le aad iyo aad waxaa u gadanayaan marka niga ganacsigu aad iyo aad u kala socda maasha allah
xoolahoo kale hadda haddii aan galno hadda neefka bahalkii ahaay orguga jahkaahoo kale qiimihiisa awal waxaa la iibsan jiray siddeetan doolar hadda boqol iyo labaatan boqol iyo toban doolar ayaa qiimihiisu maraa xagga arafada maasha allah xoolaha hadda xag ama dhadig ha noqon rida rida hadda oo afartanka doolar la geey jira hadda lixdan doolar qiimiheed ayuu marayaa maasha allah marka hadda ganacsigu si fiican xag xoolo iyo xag maaragtay dhar intaba si fiican u kala socda insha allah taqabal allahu mina minkum saalix alacmaal waan soo dhaweynaynaa ciidda si wacan ayaa usoo dhaweynaa magaaladana si wacan ayaa looga iiday kolley magaaladuna qaab dhismeedkeedii iyo wixii dhan waa la hagaajiyey meel fiican ayay ku maraysaa insha allahu Sida loo tacaala si hagaajinaa wacan kala ciidda?
ciidda si fiican si wacan ayaa loo hagaajiyey Mhm.
dhulka iyo waxa dhan waa la hagaajiyey iyo derbiyada iyo qalabka dhan wixii dhan waa si fiican ayaa loo habeeyey maasha allah maasha allah farshaxamiyaal fiicana kusoo kordha magaalada oo aad iyo aad u wacan marka insha allahu tacaala si fiican ayaa looga iida ciidan si fiican ay- si wacan ayay uga duwantaa la dhihi karaa waayo ninka la yidhaahdo qaab dhismeedkii magaalada iyo wax badanaa isbedelay insha allahu tacaalana waana ka arkaynaa insha allah wax badanaa isbedeli doona
ciidan diyaargarowgeeda xagga diyaargarowgeeda markaan u imaado ciidda waa la diyaargaroobayaa dadku maaragtay ciidda ayay u diyaargaroobayaan dharkay iibsanayaan waxay waxyaabihii ciidda ay u maaragtay u diyaargaroobi lahaan ay diyaarsanayaan kuwa ganacsato ahay dadka kalena way iibsanayaan oo way gadanayaan suuqyadu way camiran yihiin shaqadii hawshu way kala socotaa aad iyo aad ayaa maaragtay dadka muslimiinta u faraxsan yihiin maadaama mawsim ciida ciidul adxa ah oo mawsim weyn ah oo muslimiinta ay leeyihiin uu soo gelayo aad iyo aad ayay u faraxsan yihiin
anigoo ka mida gabdhaha ku talo gobol galguduud gaar ahaan degmada ceelbuur harqaanka dawaarka waxaan tolnaa dharka dumarka gaar ahaan cabaayadda iyo xidhnaqa- xijaabka een, tolmadu si wanaagsan ayay u socotaa allah ayaa ku ammaanan waxaa waaye eh, xijaabku aad bay ay u qaadanayaan gabdhaha muslimaadka ku nool degmada ceelbuur Eh, waxaa waaye gabdhahaas ayaan ugu talnaa dharka Dib- ilaahay baa ku ammaanan ee nagu nooleeya taxta raayata tawxiid oo xoohaaye ayaan ku qaadanay xijaabka sharciga ah. ilaahay yaa ku ammaanan alxamdulilah kuna waxaa ku ammaanan wiilasha dhiiggoodu horeen oo dhiiggooda iyo dhacaankooda u bixiyeen inay xijaabkan sharciga aan sidano ciidaan ciid wanaagsan waaye si fiican oo ciidaynaa ani dukaanaan leeyahay dukaankay ganacsigu kala socdaa ciidda aad u fiican tahay ciid wanaagsan waaye si boqolkiiba boqol aad u iibsaha ganacsiga aad u kala socdaa hay waaya markaa magaalada fiiriso iidii hore maxay uga duwan tahay wax badanay ka duwan tahay maxaa ka mid ah ganacsigeedu waxaa waaye dhaqdhaqaaqeeda iyo shaqadeeda iyo socodkeeda aad ay wax badan uga duwanta iidii hore aad oo dukaankay u kala socdaa aniga hay dukaanaan leeyahay waxaa waaye shoobinaan gadaa dharaan gadaa waxaa waaye tufaaxa lagu adduunka waxaan u dhaan gadaa shaaxaan karyaa wixii aad u kala socdaan ganacsiga lugaas cabdulaahi daahir axmed ayaa sidoo kale kula kulnay gudaha magaalada xilli uu ku sugnaa fiyaalaha magaalada ciidul adxa waay ciidaan waa ciid aad farxaddeedu ay u badan tahay ciidihii kale waxay uga bedelan tahay cadowga ilaahayo hasiime ay ku dhacday oo aad aan ugu faraxsannahay maalmaha hadda aan soo dhaafnana diyaarada aerokobtera lasoo riday marka aad ayaan ugu faraxsannahay Een, dadku aad u faraxsan yihiin wax ay ka cabsanayaan ma lahan nabadgelyo ay haystaan buuxda Een, qof walba si taa- si tamaaman ah ayay u ciidaysaahay maarata ugu faraxsan tahay magaalada ceelbur anoo dhex maraa la iqabto aniga ruuxiga ciid baan u diyaargaroobayo wax waa jira birri waxa waaye maalintii carafo tiscadii waaye marka cashuuraagaa soo dhow marka aad ayaan waxaan u fahamsanahay inay maalmahan ayaa tobanka maalmood diyaargaroobaa la waday nalalaa u xiran aadaa loogu faraxsan yahay ciyaalku waxa waaye inay ciidi ku jiraanaad u malaysa hadda ma xaraa waxaan dhahaye haddaad maanta iideen birri maxaa maalinka tobanaad maxaad ku iidi ma dhar kale iyo wax baa laydii garanaa wa- aad ugu fa- way sugi la-yihiin marka marka jazakum allahu khayran adinkan waxaa waaye adinka ruuxiinu sida ciyaalka iyo maarata annaga ruuxaana saan u hordhacsannaa adinkuna u hordhacsantihiin maalinka iidda waa kasoo hormacdeen aadaan u faraxsannahay insha allahu tacaala ilaahayna hayda barakeeya adinkana insha allahu tacaala waan isla wadaynaa hawsha waxaanan leenahay eh, taqabbal allahu minna wa minkum saalix alacmaal diyaargarowga munaasabadda ciidul adxa ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaan wilaayada galgaduuda magaalada caalbuur ayaana si buuxda looga dareemayaa isu diyaarinta maalinta weyn ee dadka muslimiinta ah sidoo kale diyaargarowga munaasabadda ciidda degmooyinka laga dareemayo waxaa ka mid ah degmada galhareeri warbixintan soo socota waxaa inoogu eegayaa walaalkeen cabdiraxiin sheekh cali
diyaargarow aad u ballaaran ayaa laga dareemayaa suuqyada degmada galhareeri kaas oo ku aadan isu diyaarinta maalinta ciidul adxa almubaarak marka aad booqato suuqyada magaaladan waxaad dareemaysaa inay wadaan dadka reer galhareeri u diyaargarowgii ugu dambeeyey suuqa degmadan ayaa laga dareemayaa zaxmad aad u ballaaran taas oo laga dareemayo sida dadka ay u iibsanayaan xoolaha si ay ugu udxiyeysadaan marka aad booqato suuqa xoolaha waxaad la kulmaysaa dadyow aad u fara badan oo iibsanaya ariga noocyadiisa kala duwan sida idaha iyo aracadka qaar ka mid ah ganacsatada suuqa xoolaha oo aan kula kulannay bartamaha suuqa ayaa inooga warbixinaya kala iibsiga xoolaha aaday u wanaagsan tahay baacu waa socdaa xooluhu waa qaali ilaah baa mahadle waa waa nin kale shaqadu waa socotaa nafkaan idaha waa lixdan riyuhu sidoo kale waa la gadaa suuqa aad ugu fiican yahay waa kala socdaa maalmahan ilaa afar maalmood aad ugu socdaa beec xoolaha waxaa laga keenaa galguduud iyo mudug labada gobolba waa laga keenaa marka aad ugu fiican yahay beecu aad iyo aad orgada waaweyn oo dabaaxa wananka wadaxyada laxaa wadaxyada aa, beecooda aad aad u saran u kacay waa kala socotaa shaqadu aka bel maqaa gede kan toddobaad ka jar lixdan shan ma gelayda lixdan lix kala bax toddobaad waa kaa gede may saddex ka jar bel bale bel ma ku gedaya ma ku gedaya waa ka gedaya bel waa kaa gede anigana qiimaha ee, arigu aad iyo aad islaamankuna waay rabaan xamar gobolaa lagu daabulo hayaa aad iyo aad si wax loo kala gadaa lalaaya waxaa gaarsiiyey suuqa eh, dalabkiisa aad u badan ewel wuxuu joogi jiriyey konton konton iyo shan buu joogi jiriyey bilyahan siiba idaha koray u kacaan ewel arigaa sarrey jiray ilcad Eh, orgada haddii laga reebo idaha aa- aa sarrey orgada laakiin waaga lacagay joogaan sidoodu waa riyaa dabaaxa toddobaatan meelahaas ay marayaan waaweynka ewel waxay joogi jireen konton konton iyo shan lixdan ay joogi jireen sida marka udxiyada lasoo gaaray iidda soo dhoweynteeda ayay suuqa xooluhu kor wada aadeen socota waa kala socotaa baashu kala socdaa alxamdulilah marka de waa adna howlii hadda waa dhoofeen qaarna wuxuu aadaa boosaaso qaarna wuxuu aadaa hamar wuxuu ku tiirsan yahay boosaaso iyo muqdisho kuwa oo dibadda aada waa boosaaso ka dhoofaan ilaa dubay aadan iyo meelahaas imaaraadka kuwa kalena muqdisho aadan waa soomaaliya u dhoofaan xaggiisa magaalada dhowr iyo toban gaar ka baxday maga- hadda magaalada aan joogno dhowr iyo toban gaar ka baxday tuulooyinka hoostagan waxaa ka- waxaa ka- waxaa ka baxay ilaa labaatan baabuur adii soddon soddon baabuur camal ka baxday meelaha soddon baabuur adii halkaan aaday u kaceen annaha de waa qaanoobeen boqol iyo afartan meelahaasi ka waranka boqol iyo todobaatan waan arkaya boqol iyo siddeetan waan arkayay waana kuwa saarada boqol sideetan u badnayd ma- inta hadda arkay aad iyo aad aad iyo aad ba- weliba weli weligeed balama arag yaa hadda xoolo saadkan gaarin aad iyo aad nolosheeda ma arag anuu boqol afartan urgada boqol iyo soddon meelahaas ay marayaan waranka boqol sideetan boqol lixdan weligeena ma arag hadda kahor maana arag beecaas dalamaayani sixirka su- sicirka xoolaha sare aad sare xoolo u kicina Ah, boqol iyo sideetan dollar marayaan waranku qaar hataa laba boqol marka qaar waa dhacdaan laakiin adiga boqol lixdan urgada boqol afartan ariga kaloo dhadiga sideetan toddobaatan idaha oo xoogaa qurxoon boqol dollar boqol iyo labaatan dhanka kale waxaa ka socda magaalada galhareeri holo nadaafadeed oo lagu soo celinayo bilicda degmada galhareeri taas oo ay samaynayaan ganacsatada kuwaas oo si weyn uga shaqeeyey dhammaan qeybaha kala duwan ee suuqa degmada iyagoo ka warbixinaya habsami u socodka kala iibsiga iyo waxyaabaha ay iibsanayaan dadka muslimiinta ah ganacsigu okay waaye waa fiican yahay aad u fiican yahay xaalkiisu waa okay wax dhibaataba kama jiraan diyaargarowga ciiddu aad ayuu u fiican yahay meel fiican ayuu marayaa saaki iyo ololo nadaafadeed ayaanu qaadnay si wacan ayuuna noogu soo dhammaaday ii- iidda ayaanu u diyaargaroobaynaa xilliga kale annagu waxaan u diyaargaroobow haynaa ciidda een, farxad iyo reerreynlaan ugu diyaargaroobow haynaa insha allahu tacaalaa ee, ganacsigu aada u kala socoyaa sidii dharkoo kaleeto iyo waxyaabaha ilmuhu ku iidaan suuqu aad iyo aad ayuu jaam u yahay saxwadiisu waa badan tahay insha allahu tacaalaa sida nadaafadii oo kaleeto ololo ballaaran ayaa lagu qaaday gaar ahaan ee, qidaacan anugu aan ka shaqeeyhayay aad iyo aad iyo aadaa looga shaqeeyey dugaafadii iyo wasaqdii iyo qurunkii wixii oo dhan waa la nadiifiyey waxaan soo dhoweyhaynaa ciid aladxaa waxaan rajeynaynaa ilaahay subxaanu khayr fara badan naga dhaxal siiyo marka insha allahu tacaala waa soo dhoweyhaynaa sida maaragta wanaagsan oo maxayta dadku ay maarata usoo dhoweyhayaan ciidda maasha allah waxaad arkaysaa suuqyada oo jaam ah sida ariga baadiyaha halka laga keenayo dadkii deegaanka oo arigii ud- ay ku udxiyaysa lahayeen gadanayaad arkaysaa ee arigii oo qiimo sare gaaray oo dadkii u gadmay ee maxay ahatood waxaad arkaysaa dadkii inay qof walba gurigeeda daaradiisa iyo ganacsigeeda inay qaadayso wixii wasaq ahay inaysan xataa sugaynin maaragtay in la yidhahdo war iska nadaafi xat magaalada waxaad u qabtaaba inay maaragtay gebigeedba say u nadiifsantaha wax la sheegi kara ma salaadii saaki subax markii la dukaday shaqadii bilaabatay soo gebangabowday hadda wax weynaa la qabtay bulshada ku dhaqan degmada galhareeri ayaa u diyaargaroobay u dabaaldegidda munaasabadda ciidul adxa almubaarak aad buu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa walaalkeen cabdiraxiin warbixintiisana waxay gun iyo gebagaba ayuu ahayd warkii aad kala socoteen idaacadda islaamiga al andalus subaxnimadatan kulanti dambe ayaa inoo ballan ah sida ay nabadgeliyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu